dhegaystayaal waxaannu qaybtan ku eegi doonnaa warar kala duwan oo ku saabsan geerida kim jong un hogaamiyaha idman ee north korea kim jong un ayaa lagu warramayaa inuu ama dhintay maskaxda ka dhintay amaba uu fiican yahay taasoo ku xidhan hadba hay-ad wareedkii eeshiyaan ah ee aad rumaysanayso saxaafadda hong kong ayaa sabtigii daabacday in kim uu dhintay iyadoo xiganaysa wax ay ku sheegtay ilawareedyo adag dhakhtar jhinis ayaa u sheegay majalad jabaniis ah in master kim uu xabadkiisa gacanta ku qabtay kadibna uu dhulka halaleel ugu dhacay horraantii bishan mar uu booqasho ku tegay baadiyaha dalkiisa isagoo wata tareenkiisa khaaska ah deeto dhakhtar la socday ayaa ku sameeyey hannaanka loo yaqaano c p r ee dib loogu kiciyo marka uu wadnuhu istaago balse aanu weli dhiman waxaana deeto loo dhigay isbitaal meesha ka dhowaa oo qalliin lagula sameeyey warar ku dhowdhow xisbiga shuuciga ee ka arrimiya beijing ayaa tibaaxaya in master kim ay naftu ka haaday kadib markii uu wax ka khalday dhakhtarkii qalayay oo ay gacmihiisu cabsi la jaraynayeen tayoo ay jirto inaannu cuslayn qalliin wadnaha lagaga samaynayey waxaannu shakigu sii jibaarmay markii ay jina khubaro caafimaad u dirtay dhanka kim si ay u soo daweeyaan sida ay rites faafisay jimcihii waxaa sidoo kale dadka arrinta sii fogeeyey ee geeridiisa sheegay ka mid ah francesco siski oo ah khabiir talyaani ah oo culunta shiinaha ama sinology ka dhiga jaamacadda beijing inta aan ka ogahay master kim mar hore ayuu dhintay lamase yaqaano goorta lagu dhawaaqi doono bilo ayayna qaadan kartaa ayuu yidhi siski oo la hadlayey an kronos isaga oo soo xiganaya ilo la isku hallayn karo oo jiniis ah waxaana ku tiri kutaanta geerida master kim dab ku sii shidaysa ka maqnaanshihiisii hogaamiyaha waqooyiga kuuriya oo aan soo istaagin sanad guuradii boqol siddeed iyo tobnaad ee dhalashadii kim ilsang oo ahaa asaasihii waqooyiga kuuriya iyo awowaha kali taliyahan hase yeeshee haddii uu lacalla kim dhintay waxaa warka taa xaqiijinaya keliya laga dhowraya saxaafadda dowladda north korea oo sidoo kale dib u dhigtay geeridii waalidkii oo ay sheegista dhimashadoodu qaadatay ilaa afar maalmood yalkeeda waxaa jira isbeddello yar david maxwell oo ah xeeldheere yaqaana arrimaha north korea kana tirsan sanduuqa foundation for the defense of democracies ayaa sheegay in hadda ay lix dhibic shan milyan oo telefoon oo smart iyo ay yaalaan north korea walow ay dibadda ka xidhan yihiinna ay iminka xogtu dibadda ugu bixi karto si ka badan sidii beri hore maxwell ayaa intaa raaciyey in kim uu eersan karo cudurka coronavirus maadaama uu jirrooyin kala qabay sida cayilka caafimaadka u daraan dhiikar iyo sankarow ama kaadi macaan master kim oo ay aabbihii kim jong il iyo awowgii kim ilsang wadna xanuun u wada xijaabteen ayaa waxaa xilkiisa sugaysa walaashii kim yo jong oo koob iyo soddon jir ah waxaana u dhashay haweenaydii uu gaabsigu kala dhexeeyey ee ko yong huy oo sidoo kalena u dhashay kim oo hadda jiran ama dhintay iyo walaalkii ka weyn kim jong shol sida aannu haddaba sii sheegnay haddii uu dhinto master kim jong un waxaa farta lagu fiiqayaa oo xilka dhaxlaysa walaashi walaasha hogaamiyaha north korea ee kim jong un ayaa lagu warramayaa inay diyaar u tahay inay xilka ka tirsanto haddii uu meesha ka baxo walaalkeed oo la sheegayo in uu dhintay amaba uu sakaraad yahay ugu yaraan kadib markii dhakhtar jaraynaya wax ka khalday qalliin wadnaha lagaga samaynayey iyadoo ay ilmihiisuna aad uga yaryar yihiin in ay xil qaadaan yeelkeeda khubarada ayaa ka digaysa in kim yo jong ay kaba naxariis darnaan karto kali taliyaha iyada la dhashay oo siddeed sannadood kursiga ku dangeegay si ay awooddeeda u muujiso sida uu qoray warqaadka daily mirror walaashii ayaa laga cabsi qabaa inay isaga fara dheeraato iyadoo gaar ahaan isaga la wadaagta hiwaayadda hubjacaylka brofesor natasha lenister oo u warrantay daily mirror islamarkaana ku xeel dheer rajiimyada kalitaliska ah ayaa sheegtay in jinsigu aanu ka xanibi doonin kim yo jong inay xilka la wareegto si loo sii amba qaado jagadan ay halka qoys kale dhexlayeen tan iyo asaaskii waqooyiga kuuriya oo ku beegan kii oo uu madaxweyne noqday awowaheed kim ilsang oo uu wadnuhu istaagay siddeedii luuliyo kim yo jong oo baratay culunta kombyuutarka ee combyuter science oo ay uga qalinjabisay dalka switzerland waxaa halkaa kula sugnaa walaalkeed cuntakariye iyo koox ilaalo ah oo si gaara loo tababaray markii uu xilka la wareegay walaalkeed kim jong un waxay waxbarashadeedii ka sii wadatay jaamacadda byongyang ilaa markii dambe ay ku soo biirtay xayndaabka horseedka ah ee xukuumadda dalkaasi kim yo jong waa guradambayska shan carruura oo uu dhalay kim jong il oo uu walaalkeed xilka ka dhaxlay kadib markii uu isna wadnuhu istaagay toddoba iyo tobankii disembar labadii kun iyo koob iyo tobankii gabadhan oo aad ugu dhow walaalkeed inta badanna la arko iyada oo daba taagan ama dhinac fadhida ayaa waxay ku nooshahay nolol baashaal ah oo ka fog midda ay ku jiraan dadka busaaradaysan ee dalka kuuriya oo ay malaayiin ka tirsan baahi u dhinteen sababta gabadhan musharaxadda ka dhigaysa haddii uu walaalkeed dhinto waa in walaalka kale ee kim jong shun loo arko naagashaneeye aan xiise badan u haynin siyaasadda walaalkii kale kim jong nam isaga waxaa labadii kun iyo toddobiyo tobankii lagu khaarijiyey magaalada kuwalalambuur ee dalka maleysiya halka gabadha kale ee kim sol song aan iyadana loo arkin qof hoggaanka bixi karta song yong ley oo ah kuuriyaan maraykanku xaal dheer arrimaha labada kuuriya ayaa sheegay in gabadhani ay ka naxariis daran tahay awoowaheed aabbaheed iyo walaalkeed oo xilka dalkaasi iska dhexlayeen muddo toddobaatan sannadood ku dhow maalin dhoweed markii ay sood kuuriya hubka tijaabisay waxay nidaamka ay xafiiltamaan ee sool ku tilmaantay ay cabsi la qaylinaya mar ay ka hadlaysay awooddooda maxamed xaaji hadalsama media